Degmada Ceel-Afweyne iyo deegaanada hoos gooyayan iyo weliba muddo in ku badan toban sano ku jirtay dagaaladan dhexeeya beelo milisay wadadagaasa walibana muddadaas ayaa bulshada iyanaga tahay mid colaada shal fogeyta islamarkaana saameyn ku weelata nolola dadka dhawanya maamulka somalilan ku guuleysaday in shir kun iyo unus ka sheenaga beelo colaada dhextaala iyadoona haliisa lukudeeri colaadunga iyo weliba hada dib anfuromay isku socodka dadka oo muddo shal hirinayaga waxaana kumid ee shacabka degmada ceel afweyne oo hadhawayaga haliiskun oo sababay in dadka iska faramaga islamarkaana hada dadka dareemayaga nabada bileeraga annagoo isdhex marayna oo maalinkan maanta isbariidinayna oo nabadgelyo isugu imanayna waxaa jirta inaanu ku kala goonay degaanka ku kala goonay oo gaari halka maraya sagaalkaas sannadood aanan labadhood ka qaadin oo isu soconaya oo dalka iyaga isugu soconaya si wanaagsan baa noola muuqataa markaa waanu ku mahadnaq annagu degaanahaan markaanu joogno ka hadlo darar weyne marka iga hore nabad baanu ahayn ceelkanaanu wada cabnaa labadayadii beelood awalba waanu wada joogno waa ka cabbi jira odayadii waa kuwa barbarkaiga taagan ceelkan annaga iyo ciidanka qaranka iyo labadayda biloodba silsilmiyo nabadaanu ku wada cabbi jirno ku joognaa nabadgelyada kale ee ceelafan ka xidhantayna waa soo dhaweynaynaa ciddii ka shaqaysana waxaan leenahay jasaakumullahu khayr anigu waxaan soo dhaweynayaa guddidaas hawsha ay qabatay xukumadda ay gaadhay meel ningeeyo dabadeed ka dega meel uga toban buu waayey waana qaadanaynaa awalbana annagu horteed jaajmankaa halkan waa ku wada noolaan ku wada cabbaynay oo ku dhaqnay haddeera waan soo dhaweynayaa
marka labadii beelood gacmaha is haystaan geesha wada fadheen doog iyo ceel iyo mid walba wada cabay alxamdulilah rabbil caalamiin cid kasta oo hawl noo waday noo socotay noo soo hayaantay wax kiiskii aanu meesha ka galnay iyo caradii isugu kaaya geysay naga saartay mahad ilaahay baanu celinaynaa waayahay waxaanu kaloo mahad u celinaynaa cid kasta oo sadka naga maqan noola doonta biyaha oo kale waxaanu ka hadlaynaa arrimihii nabadgelyada ee ceelafweyn ka dhacday waanu taageernay si wanaagsan baanu u taageernay dadkuna nabadgelyada waxaa la yidhaha adigaa ku noole iyadu kuma noola markaa nabadgelyadu dadku iyakaa u baahnaa nabadgelyadaa waanu qaadannay waanu soo dhowaynaynaa wixii badhitaaray iyo wixii ka shaqeeya waa u mahadnaqaynaa arrimihi colaadda looma jeedo ceelafweyn haddaanu reer ceelafweyn haddaanu hay waxaan waanu ka habsaannay colaad baanu ku habsaannay danla'aan bay nahay akhira seeg aakhirana waa seeg ifkana seeg bay ahayd nabadgelyadaa dhacday ilaahay ha noo hagaajo marka hore waxaanu jecel lahay in ummad ummadaha kale iyo dadka kale derisyadeeyadaa iyo gacalkayga kale inay noogu duceeyaan ilaahayna ha nala qabto annagana ilaahay hana garan siiyo taa awgeed iyo roobkaa da'ay ee ilaahay ku shubay dhulka ayaanu isugu nimi sidaa nabadgelyadaa dad wada dhashay baanu nahay markayagii horena dad wada dhashay baanu shaydaanuba naga dhex adeegay ilaahay inuu shaydaanka naga dhex saaro horta waanu ilaahay waanu weydiisanaynaa marka hore marka labaadna dadka iyaga jaaniskan maanta annagoo ka faa'iidaysanaynaa waxaanu leenahay oo faraynaa waar nabadgelyo wax dhaamaa ma jiraan